imminka waxaynu aqrinaynaa cutubka afaraad ee cibraaniyada nasashada ilaah dadkiisa siiyo sidaas daraaddeed aynu cabsanno inta ballan nasashadiisa lagu gelayaa jiro inaan midkiinna u ekaan mid gaari waayey waayo innagana war wanaagsan baa laynagu wacdiyey sidooda oo kale laakiin hadalkay maqleen waxba uma uu tarin iyaga maxaa yeelay kuwii maqlay rumaysadkuma ay darin waayo kuweenna rumaystay nasashadaas waynu galnaa siduu u yidhi sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan in kastoo ay shuqulladii ka dhammaadeen aasaaska dunida waayo isagu meel buu maalintii toddobaad sidan ka yidhi maalintii toddobaad ilaah baa shuqulladiisii oo dhan ka nastay meesha tanna mar kale wuxuu yidhi iyagu nasashadayda ma geli doonaan haddaba waxaa hadhay qaar gelaya oo kuwii kolkii hore warkii wanaagsanaa lagu wacdiyey way geli waayeen caasinimo aawadeed taas daraaddeed haddana mar kale maalintoo buu goonni u dhigay isagoo wakhti dheer dabadeed qorninka daa'uud ku leh maanta sidii kolkii hore la yidhi maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina waayo haddii yeshuuca iyagiinna siiyey ilaah markaas dabadeed kama uu hadleen maalin kale sidaas daraaddeed waxaa dadka ilaah u hadha nasasho waayo kii nasashadiisa galay isaga qudhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii ugu nastay haddaba aynu u dadaalno inaynu nasashadaas galno inaan ninna caasinimadaas oo kale ku dhicin waayo hadalka ilaah wuu nool yahay waana shaqeeyaa oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxaba waana kala gartaa fikirrada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira oo uun aan hortiisa ka muuqani ma jiro laakiin wax waliba way qaawan yihiin oo bannaan yihiin indhihiisa hortooda kan aynu ku tirsannahay ciise wuxuu yahay wadaadka sare oo ka sarreeya haaruun haddaba innagoo leh wadaad sare oo weyn kansamooyinka sii dhex maray kaas oo ah ciise wiilka ilaah ah aynu qirashadeenna xajinno waayo ma aynu lihin wadaad sare oo aan itaaldarradeenna ka nixi karin laakiin waxaynu leennahay mid si walba loo jirrabay sideenna oo kale oo aan weliba dembi lahayn haddaba aynu carshiga nimcada dhiirrannaan ugu soo dhowaanno si aynu naxariis u qaadanno oo aynu u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida